أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لر- لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmaa aayadda saddex-iyo tobnaad ee suuratu ibraahim ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lirusulihim rusushoodii waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum lawallaahiye nukhrijannakum idin bixinee oo idin bixinee min ardinaa dhulkeenna idinka bixinee ow amase latacuudunna waad noqonaysaan oo noqonaysaan fii millatinaa ayaad u laabanaysaan diinteenna dhexdeeda ama owl ow amase latacuudunna waad ahaanaysaan oo ahaanaysaan fii millatinaa diinteenna dhexdeedaad ahaanaysaan fa awxaa waxaa u waxyooday rabbuhum rabbigood baa ilayhim iyaga u waxyooday xaggooda rusushii buu u waxyooday lanuhlikanna lawallaahi yanuhlikanna waan halaagaynaa oo halaagaynaa aldaalimiina kuwa dulmiga falay walanuskinannakum waan idin askuminaynaa oo waan idin dejinaynaa al-arda dhulki baan idin dejinaynaa min bacdihim iyaga gadaashooda daalika kaagaas ay daalika atawriihu dhaxalsiintaas liman ayaa iska leh ama liman ayuu u sugnaaday khaafa ka cabsaday maqaamii ay qiyaamii aniga u istaagideyda aan u istaagayo dadka ilaalintooda iyo muraaqabeyntooda iyo fiirintooda axwaashooda kaa yacnii qiyaamkaa aan u istaagayo wax walba oon arkayo naf walba aan dusheeda aan aan ahay oo aan ilaalinayo cabsidaa yacnii mowqifkaas kan ka cabsaday ayaa iska leh wakaafa ka cabsaday waciidi aniga goodigaygana ka cabsaday kaasaa dhulkaa marka qaadanayo iska leh wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lirusulihim rusushoodii waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum waxaan soo haynay aayado ku saabsanaa rususha iyo dadkii iyaga ka hor yimid iyo qoomkooda dacwadii ka dhexaysay iyo doodii marka iyaga dhexdooda ahayd ee allah subxaana mar ay lahaayeen iyagu ay dhahayeen xujo ama yacni waxaad noola timaadaan mucjizo noo keena rusushiina ay yidhaahdeen wamaa kaana lanaa an naأtiyakum bisulطaanin ila biidn اllah oo markaana wacala اllahi falyatawakal اlmu'minuun oo rusushii marka ay yidhaahdeen maxaa nagu dhacay oonan alle u tala saaranaynin iyadoo ilaahay uu jidadkeenna nagu hanuuniyey dhibkiinana waa u sabraynaa walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun dhibkoodii bay marka gaaladii la soo baxeen oo alla wuxuu leeyahay waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lirusulihim rusushoodii waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum lawallaahi ee nukhrijannakum waa idin bixinaynaa oo idin bixinaynaa min ardinaa dhulkeennaan idinka bixinaynaa dhulka ayagaa isa siinaya keligoodna ma laha ayb waa wada degan yihiin iyaga rusushiiba waa wada degan yihiin haddana ayagaa isa siinayo oo waxay leeyihiin lanukhrijannakum waanu idinka bixinaynaa min ardinaa baan idinka bixinaynaa dhulkeenna ow amase latacuudunna waad ahaanaysaan oo ahaanaysaan fii millatinaa diinteenna dhexdeedaad ahaanaysaan alcawdu hunaa bimacnaa latawaad latasirunna waad ahaanaysaan waa macnaha owdan marka halkan ku jirtana macnaheeda waxaa ku fiican in laga dhigo litakhyiir owdu waa takhyiir macnuhu waxay ka dhigan tahay kala doorta laba un kala doorta qax inaad qaxdaan oo la idin bixiyo oon dhulka idinka bixinno ama diinti inaad annaga nagula jirtaan teenna aada nala wadaan labadaa mid uun kala doorta waayo macnaha owda marka macnaheedu waa takhyiir ibnu jariir baa isaga marka wuxuu ka dhigaa owdan bimacnaa xataa oo markaa macnuhu wuxuu ka dhigayaa isaga lanukhrijannakum min ardinaa baan idinka bixinaynaa dhulkeenna ow latacuudunna xataa tacuuduu fii millatina ilaa aada diinteenna uga soo aada ka ahaataan dhexdeeda owdaas marka in bimacnaa xataa laga dhigana meeshan kuma haboono waayo owda bimacnaa xataa ficilka ka dambeeya mudaarica waa nasbisan yahay ficil mudaarico mansuub ah waaye marka ilaa an ama xataa xataa in laga macneeyo waa laga fiican yahay owdaani marka yacnii takhyiirkeeda in loo dhaafo labadaa mid un kala doorta inay tahay inaan magaalada idinka bixinno dhulka idinka saarno ama diinteenni inaad ahaataan ood gaa yacni annaga mabda-eenna iyo waxaan qasanayna inaad nala qasataan wax ka dhexeeya male qofkuna hadda waa waxay tahay meeshii yacni degaankiisii iyo dadkiisii meeshuu yacni guryihii ugu yaaleen oo dadkiisii ay joogaan oo uu ku barbaaray oo uu ku koray yacni wax adag unbaa ka kaxay kara nafta waa jeceshahay taasay marka ambiyada ilaahay ku guulguulayaan ama waad baxaysaan oo waad qaxaysaan ama waxaad kusoo laabanaysaan ama waxaad yacni ahaanaysaan diinteennaad dhex ayaad ahaanaysaan marka marka lagu leeyahay fii millatinana de marna qur-aanku wuxuu ka cabiraa gaalada diinkooda diin ou ka cabiraa marna wuxuu ka cabiraa ahwaa waana isku mid waayo yacni diinta ay sheeganayaan waa un ahwaa'dooda wax kale ma aha ayb yani ahwaa'uhum millatuhum ahwaa'dooda waa diintooda wa millatuhum ahwaa'uhum wax kale meel kuma ahayaan dookh unbaa diin u ah wax kale diin uma aha ayb faawxaa ilayhim waxaa u waxyooday rusushii rabbuhum rabbigood baa u waxyooday lanuhlikanna lawallaahi yanuhlikanna waan halaagaynaa oo halaagaynaa aldaalimiina kuwa dulmiga falay ee shirkiga samaynaya waan baabi-inaynaayo waan halaagaynaa buu alla u waxyooday walanuskinannakum waan idin askuminaynaa oo idin askuminaynaa yacni waan idin dejinaynaa oo idin dejinaynaa alarda dhulkii baan idin dejinaynaa idinkaan idin dhaxal siinaynaa min bacdihim iyaga gadaashooda daalika kaagaasi ishaaradu marka waxay ku dhacee daalika tawriihu dhaxalsiintaas oo in ayaga meeshii laga bixiyo oo idinka dhulka madax la idinkaga dhigoo la idiin dhiibo daalika kaagaasi ay atawriihu ee dhaxalsiinta ah liman ayuu u sugnaaday oo liman ayaa iska leh khaafa ka cabsaday maqaamii ka cabsaday maqaamii marka waa masdarun udiifa ilaa faacilihi w macnahana marka waa maxay maqaamii ay qiyaamii calayhi bilxifdi liacmaalihi wa muraaqabati iyaahu qofka aniga yacnii dultaagnaashada aan dul taaganahay marka dultaagnaashada ilaahay maxaa laga wadaa uu dul taagan yahay makhluuqa inuu arkaayo axwaashooda la socdo acmaashoodii la qoraayo oo malaa'igtii ay qorayso yacni qiyaamkayga aan marka addoommadii aan maamulayo aniga kaas qofka ka cabsadaa iskale waayo macnaha dhaxalsiinta oo dhulka la dhaxalsiina ayb ama daalika kaagaasi ee dhaxalsiinta ah liman ayuu u sugnaaday khaafa ka cabsaday maqaamii aniga soo hor istaagideyda inuu soo hor istaagayo qofka ka baqay oo aakhiradda qof walbaa ilaahay buu soo hor istaagayaayo waa ka ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay waamaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can اlhawaa faina aljannata hiya alma'waa marka maqaamida in laga macneeyo rabbi soo hor istaagid ama maqaami in laga macneeyo maamulka alle taagnaanshada alle oo u taagan yahay makhluuqa dhammaantood muxuu ugu taagan yahayna bilxifdi liacmaalihim acmaashooda inuu xifdinayo oo meel ay ugu xifdisan tahay ayb qofkii marka taa ka cabsada suuratu racdi baana kusoo marnay afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat ilaahay waa mid u taagan naf kasta waxay kasbato inuu ugu taagan yahay ayb marka macnuhu maqaami ay qiyaamii sidaas wakhaafa ka cabsaday waciidi aniga goodigayga iyo yani ta kaasna ka cabsaday kaasaa iskale oo dhulka la dhaxal siina idan marka haddii la rabo marka dhulka inaan dhaxalno gaaladii ka dhaxalno oo ilaahay dhulka ouna makaniyo waxa uu rabbi nagu makaninayo dhulka waxay tahay cabsi alle inay qalbigeenna ku weynaato mar walba inaan ilaahay iska jirno inuu nagu arko xumaan annagoo dhex taagan waciidka aakhiro qofka ka baqo oo rabbi ka cabsado ayaa dhulkan ilaahay ou dhaxal siinayaa ee nin wuxuu rabo samaynayo waxa gaaladu falayaan la falaayo dadka xun waxay samaynayaan la samaynayo dhulka macaasidii ku kor samaynaayo oo dhulkii ilaahay subxaanahu watacaala wax uu nacayo ku dul samaynayo dhulka ilaahay midkaasi lama dhaxal siinayo dhulka weligiis hadduu boqolaal sano uu naadiyo ou u naadiyo dowladan soo celinaa iyo dowlad islaaman keenaa boqol sano haddii uu yidhaahdo ma ma la makaninayo waayo ilaahay wasfii tilmaanuu ku xiray arrintaa dalika liman khaafa maqaamii wa khaafa waciid waxaa kaloo allah aayad suuratu nuur uu ku yidhi wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim ilaa aakhiri اlaaya marka dhulka dadkau dhaxal siinaayo ilaahay uu u yaboohay u ballan qaaday waa ayo waa dadka ilaahay yacni iimaanka iyo camalka saalixa la imaado laakiin qof camalkiisii xumaa ou la quruxsan yahay kaa muxuu dhaxlayaa marka dhibaato unbau dhaxlayaa faman zuyina lahu suu-u camalihi fara'aahu xasanan waa nacam qof camalkiisii xumaa inta shaydaan u qurxiyey wax wanaagsan u arko marka khayr inuu yahay u malaynayo kaasi weligiis ma dhexlaayo dhulka dadka ilaahay uu dhaxal siinayo dhulkana ka mid noqon maayo bal isagu waxaa waayaan waxaa weeyaan lahu uswatu ljabbaariin wuxuu dadka un jabbaariinta oo adduunyada soo maray oo waqti waqtiyada kamida soo maamulay oo xoog ku maamulay oo ayaan loo kaadiyo loo daayay bis unbuu noqonaya xataa hadduu dhulka qabsado ee uu dhulka ka taliyana ayaamo unbuu ka talinayaa sida dadka jabbaariinta ahee markaa dadka qasbo oo ilaahay uu kuwa alla uu necab yahay sida xaalkoodu yahay oo kale ayb marka dariiqa ilaahay diintiisa lagu soo celinaayo macsi ma aha ee waa in isaga laga cabsado waayo sida ilaahay dariiqa diinka alle lagu soo celinaa kaas daalika kaagaasi ay atawriidu dhaxalsiinta ah liman baa iskaleoo la dhaxalsiinayaa khaafa ka cabsaday maqaamii maqaamkayga ka cabsaday soo hor istaagideyda ama maqaamii maamulkayga addoommadeyda aan ilaalinayoon xifdinayoon aniga ka warqaba acmaashooda kuwa ka cabsado oo inaad ka cabsato rabbi inuu ku arkaayo wax weyn waay wa khaafa ka cabsaday waciidi aniga goodigaygana ka cabsaday ayb wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid wastaftaxuu way gargaar dalbeen rusushii wakhaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin mid kastoo isla weynin badan oo isla weyn caniidin kaas oo caniidin madax adag oo aada u madax adag min waraa'ihi kaas oo min waraa'ihi hortiisa jahannamu ay ahaatay jahanamo wayusqaa waa la waraabinayaa min maa-in baa laga waraabinaa biyo xaggood baa laga waraabinayaa biyaha oo sadiidin mili mithli sadiidin carun oo kale ah ayaa laga waraabinaya yatajaracu biyahaas oo yatajaracu ou ka kabanayo hu isaga biyaha uu ka kabanayo walaa yakaadu maku dhowaanayo oo ma sigayo yusiiqu inuu dhunjiyo hu shayga yacni biyaha kulul inuu dhunjiyo ou laqo maku dhowaanayo xataa wayaatiihi lmowtu wayaatihi waxaa u imaanaya hi isaga almowtu ay asbaabulmowti geerida asbaabteeda ayaa u imaanayso min kulli makaanin bay uga imaanaysaa makaan kasto xaggii bay uga imaanaysaa wamaa huwa mana ahan isagu bimeyitin ku dhimanaya ma aha oo intuu dhinto iska baaba-aya ma aha wa min waraa'ihi hortiisana cadaabun baa ahaaday cadaabka oo haliidun aada u adag baa yaa ahaaday wastaftaxuu meeshaan marka damiirkan waawga akharu lmufasiriin waxay u celinayaan rususha ibnu zayd baa isaga waxaa laga wariyey iyo bacdi lmufasiriin inay iyo riwaaye ibnu cabaas laga warinayo ummadihii bay u celiyeen marka wastaftaxuu rusushii waa gargaar dalbeen waay waa xugunkii allay dalbeen ay wastaftaxat irusulu istansarat illaaha istansarat illaaha allay gargaar ka dalabtay calaa acdaa'iha inuu uga gargaaro tafsiirka mujaahid ibnu cabaas loo badan yahayna kaas tafsiirka ibnu zaydna wuxuu leeyahy wastaftaxuu gaaladii way gargaar dalbeen sida yowm yowmu bedrinba ay u gargaar dalbeen in tastaftixuu faqad jaa-akum اlfatxu baan soo marnay marka waxay yidhaahdeen keenna xumaanta badan ama xumaanta samaynayo ilaahu halaag yaa la halaagayaa marka iyagii waay wax xumaanta samaynayo waxaa badan marka mid xumaan ku dhex jiro qaylinaayo la qaylinaayo oo ama habaaraayo dadka xumaanta wado isaguna uu ka mid yahay nacam waxaa jiro dad badan oo yacni kuwo badan oo ayagu islacnadaayaan wasfi iyo tilmaano wax ku lacnadaa tilmaantiina isagaa ku jiro dadku marka qof walbaa waxa uu iska sheegto maahan in cidda isaga ka hortiisa joogto keliya ama dadka kale inuu ku tuuro isaguna uu ka maqan yahay inuu isu arka maaha hadii laftaada inaad isxisaabisaad u baahan tahay wastaftaxuu way gargaar dalbeen rusushii allay ka gargaar dalbeen wakhaaba waxaa hoogay oo khasaaray kullu jabbaarin mid walboo dad qasbid badan oo kibir badan kaas oo caniidin madax adag alcaniidu waalcaanidu waalcanuudu bimacna waaxid aad u madax adag oo madaxiisa yacni waxba aan gelaynin oo dadka aan la tashanaynin oo wa wanaagga iyo talada fiican aan qaadanaynin kaasaa hoogay kaas oo min waraa'ihi isaga hortiisa jahannamu ay tahay ayb jabbaarkaas oo min waraa'ihi min waraa'ihi marka waxaa laga sifa jumladan min waraa'ihi jahannamu jabbaarintaa laga sifeyna min waraa'ihi ay min amaamihi hortiisa waraa'ana bimacnaa amaama waay waa hor horta waraa horeyna waa loo isticmaala gadaalna waa loo isticmaala aayaddan marka min waraa'ihi jahannamu jahannama hortiisa waa xadiidka nebiga muslim ku jirana sidaasuu xadiidka nebiga saxeynka ku sugan min xadiidi cadiy bni xaatim isagana sidaasuu tilmaama falaa yaraa ila annaara tilqaa'a wajhihi buu yihi naarta marka hortiisuu ka arkaa wa kaana waraa'ahum malikun ya'khudu kula safiinatin qasba dadka yacni waxaa hortooda yacni dadka doonta iskale waxaa ka horeeya buu alla yidhi oo hortooda boqor doon kastoo cusub qaadanaya wa kaana waraa'ahum malikun waraa'ahum ay amaamahum waa ibnu cabaasna saasuu aqriyey marka waraa gadaal un keliya ha u malaynin min waraa'ihi kaas oo min waraa'ihi hortiisa jahannamu ay ahaatay jahannamo ay ahaanayso wayusqaa waa la waraabinayaa min maa-in baa laga waraabinaa biyo xaggood biyaha oo sadiidin mithli sadiidin oo kale ah carun oo kale ah marka sadiidintan marka maa-inta in laga sifeeyo waxaa ka fiican in mudaaf inta loo soo qada yani waxaan ujeedaa mudaaf inta loo soo qadaro mudaafkaas marka sifo laga dhigo maa inta looga dhigo waayo biyo sadiid lagama sifey karo biyo iyo carun labay kala yihiin marka biyihii carun ma lagu carunkii biyo laguma sifey karo laakiin biyo wax u egaa lagu sifey kara marka macnuhu wuxuu noqonayaa wayusqaa waa la waraabinayaa min maa-in baa laga waraabinaa biyo biyaha oo mithli sadiidin carun oo kale ah biyo carun oo kale biyo oo carun oo kale ah unbaa yaa laga waraabina biyaha oo yatajaracu wuu ka kabanayaa hu biyihii buu ka kabanayaa yatajaracuhu marka waxaa ku bannaan inaad mimaa inta ka sifayso biyaha oo yatajaracuhu ou ka kabanayo ama inaad yatajaracuhuda xaalo ka dhigtood xaalaysaba sideedaba oo markaa aada ka xaalayso yacni isaga min waraa'ihida damiirka yatajaracu xaal ou ka kabanayaad leedahay marka hu biyihii ou ka kabanayo ayb ama biyaha oo yatajaracuhu ou ka kabanayo ou ka kabanayo walaa yakaadu mana sigaayo yusiiquhu yusiiqu inuu hunguriga mariyo hu biyaha inuu hunguriga mariyo ou laqo ama ou yacni markaa ou dhuunjiyana ma sigaayo xataa kaadada marka waxaa la yidhaahdaa yustacmalu fi ma fucila wa fi ma lam yufcal wax la sameeyey iyo waxaan la sameynin labadaba loo isticmaalaa wahiya hunaa fi ma fucil meeshaana waa wixii la sameeyey baaba kaada loo isticmaalaa macnuhu waa maxay walaa yakaadu yusiiquhu baa lagu yidhi ku dhowaan maayo inuu dhunjiyo waana dhunjiyeybe hadda kaadadan marka waxaa loo isticmaalaa shay la sameeyey ayb oo markaa yani walaa yakaadu yusiiquhu ma sigaayo laakiin waa dhunjina ma maxaa loo leeyahay marka tarkiibkan marka walaa yakaadu meesha maxaa loo keenaa yacni dhibka ou ou ku marinayo ou yani gudaha ku gelinayo iyo sida uu u dhibsanayo markuu laqaayo ayay ku tusay walaayo kaadudan waa layska dhihi ka waa layska dhihi karay macnaha waa laqaya waa lagu saa waa lagugu sheegi karay laakiin marka lagu yidhaha waa laqaa iyo ma sigaayo xataa inuu laqo ma sigaayo inuu laqo waxaad ka fahmaya inuu dhibsanayo oo dhib iyo rafaad inuu ku dhunjinayo ku laqayo ibnu jariir marka sidaasuu leeyahay kaada hunaa fima fucil waa meesha wax aan la samaynayninna mararka qaar kaadada waa tim waa ku timaadaayo lam yakad yaraahaabaa ka mida idaa akhraja yaddahu hadduu gacantiisa soo bixiyo lam yakad yaraahaa ma sigaayo xataa inuu arko maba arkaayo way macnaha taas yacni tan waa marka middaan hadda aan hayno waa fi ma fucil wadaaka waxay tahay iyadana fi ma lam yufcal ayb ama in la yidhaha walaaya ka in laga fi ma lam yufcalna waa laga dhigi karaa markaasna macnuhu wuxuu noqonaa walaa yakaadu ma sigaayo yusiiquhu inuu dhunjiyo qabla intuusan dhunjinin waay marka intuusan laqin ka hor ma sigaayo xataa inuu laqo saana waa loo macnayn karaa laakiin tan horaa iska fiican oo dhib yar wayaأtiihi اlmowtu wayaأtiihi waxaa u imaanaya hi isaga almowtu ay asbaabulmowti geerida asbaabteedii baa u imaanayso sabab kastoo lagu dhinto ayaa u imaanaya min kulli makaanin buu uga imaanayaa makaan dhammaantiis meel kasto ayuu uga imaanayaa wax mowdkii asbaabtiisii baa dhinac walba uga imaanayso wamaa huwa mana ahan isagu bimeyitin ku dhimanayana ma ahan ku intou dhinto fayastariixa yani waa dhimanaa laakiin istariixa may haddana waa lasoo noolayna in aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naaran kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluuda gayraha liyaduuqu lcadaaba ayb wa min waraa'ihi gadaashiisa ama hortiisa waxaa ahaaday cadaabun cadaab cadaabka oo qaliidun aad u adag wa min waraa'ihi ay wa min amaamihi hortiisa cadaabun baa ahaaday cadaabka oo qaliidun aad u adag cadaabkaas adagna waxaa lagu macneeyey alkhuluudu fi nnaar inuu naarta ku waarayo walciyaadu billahi yani tacbiirka bal aayadaha naarta laga bixiyey bal arag waxa laga cunaayo waa wax qaab daran asbaabtii mowdka oo dadku ay dhibsanayaana mar walba dul taagan innaga hadda qofka markuu adduunyada ku nool yahay asbaabulmowt maalin walba maku dul taagna iyadoo sidaas tahay haddana halka daqiiqo sanadkii halka maalin ood asbaabulmowt aada aragto sabab min asbaabihi aada aragto sidaan aragnaan u argagaxaynaa waa aragna ma ishay karna nin marka daqiiqad walba iyo ilbiriqsi walba asbaabtii mowdka ay dul hayso oo dhinac walba ay uga imaanaysa maxaad u malaynaysaan marka ilaahan ka magan galo mathalu ladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi الriixu fii yowmi caasif mathalu ladiina kuwii tusaalahooda kafaruu kufriyey birabbihim rabbigood ku kufriyey acmaaluhum acmaashooda kuwaas rabbi ku kufriyey ka ramaadin oo kaley la too tahay dambas oo kale dambaska oo ishtadad ay dhabatay bihi isaga ay ku dhabatay alriixu dabayshii ay ku dhabatay fii yowmin maalin dhexdiisna ay ugu dhabatay maalinka oo caasifin aada u dabayl badan dabayshiisu ay daran tahay laa yaqdiruuna ma awoodayaan mimaa kii xaal ou ka ahaaday ou ka mid yahay kasabuu ay shaqaysteen calaa shay-in shayna ma awoodayaan korkiisa ku awoodi maayaan wixii ay shaqaysteen shayna ma ka awoodayaan dalika kaagaasi huwa isagu addalaalu baadi waa albaciidu aada u fog meeshan marka aayadahan aayaddan waxay ka mid tahay aayaadka rabbi uu yacni mahmaahooyinka uu rabbi qur-aanka uu kusoo uu kaga hadlay waxaa marka laga maahmaahayana waxa ay tahay oo mathalka uu ku socdo acmaasha gaalada ayaa waxaa lagu shabahaa daba yacni dambas acmaasha gaalada ay sameynayaanee daahirka ka wanaagsan ee ama qaraabo ou xiriiriyo ama marti ou sooro ama wax fiican oo qof miskiin oo agoono uu kaalmeeyo u gargaaro wax siiyo acmaashaas gaaladu ay sameynayaan waxay la mid tahay dambas oo kale dambaskaasoo dabayl ay gadaal ka soo gashay oo dabayl ay ku dhabatay weliba maalin ay dabayshiisu aada u daran tahay haddana maxaa dhacaya markaas dambaskaas muxuu noqona waa duula isaga dhanaa kala firdhismaayo ma la arkaayo oo waa firdhismayaa isaga dambaskaa dhammaantiis oo da- dabayshii waxay la duulaysaa ayay la kacaysaa dambaskaas wax raad ana ku baaqi yeeli mayso meesha acmaalulkufaarna sidaas oo kale way acmaasha wanaagsan oo ay la imaanayaan kufrigoodaa baabi'inaayo oo burinayo kufrigooda ayaa tagsiinayo sida dabayshaasi ay dambaska u tagsiinayso oo kale ayb marka dambaskiina waxaa waaye acmaashii gaaladaa lagu shabahay dabayshiina waxaa lagu shabahaa kufrigii marka acmaashoodii ay la imaanayeen kufri baa la xiriirsaday eberow ka dhigay habaa-an mansuura kufrigaa ka dhigay arrintaa marka cadaalad darro miyaa marka nacam ma aha cadaalad darro waayo gaalnimadu ayagaa kasbaday ilaahay kuma dirqinin kuma qasbin ayagaa kasbaday adiga marka haddii shaqo lagu siiyo maalan oo inta lagu imtixaano lagu arko inaad shaqadaa ka bixi karto shaqo lagu siiyo shaqadaas lacagtaad ka qaadato oo mushaara aada uga qaadato haddaad intaad deb ku qabato aada daarto taraq ku daarto qofkii shaqada ku siiyey ma gardaran yihin ma gardarna hadhow haddaad gaajooto oo aada ilmahaagii iyo gurigaagii masruuf geey weyso shaqo la-aanaa igu dhacday maxaa shaqo la-aan la ii dhigi ma ku marmarsiiyoo kartid kufrigu marka waa dad badan waxyaabaha aynan fahaynan ama waa ismoogeysiinayaan ama ma garanayaan yacni kufrigu waa kasab qofka uu kasbanaayo wax kasta oo liidnaan ama nuqsaan ah oo kufriga ka waajibo cunsuriyad ma lagu tilmaami karo marka nacam cunsuriyad ma lagu sheegi karo waayo cunsuriyadda macnaheedu wuxuu yahay qof wax ounan kasbanin inaad ku nuqsaamiso amaad ku eedeyso midabkiisa isaga ma keensanin hadduu dheer yahay hadduu gaaban yahay isaga ma keensanin meesha uu ku dhashay isaga ma keensanin kasabkiisa maaha waxaas oo dhan haddaad waxyaabahaas dadka aada ku aada ku nuqsaamiso ama wax ugu dhibto ni nin cunsuriya tahay waa lagu dhihi karaa laakiin shaksigu waxa uu kasbado wixii ka dhashay in lagu nuqsaamiyo ama uu wax ku waayo cunsuriyad ma aha nacam marka taas waxaan u sheegaynaa dadka iska dhigo dad furfuran oo dadkan liberaaliyiinta oo liberaalka ah oo ayagu yacni wax walba ka dhigaayo maanta dhan wuxuu kuleeyahay haddaad tidhaahdid kufrigu waxaanuu keenaa nuqsaan waayo kufrigu diyada kaafirku muslimka la mid maaha markhaatidiisa mursi muslim markhaatidiisoo kale yacni ma la mid aha saas waxyaabaha markaad sheegto wuxuu ku leeyay waxaas cunsuriyad wey ma ahan cunsuriyad ninkan kufriga ha iska dhaafo hadday cunsuriyad tahay aan aragna bal laakiin midab marka qofka lagu cunsuriyeeyey midabkiisa ma bedeli karo wax kasabkiisa ka baxsanna way nacam intaas qofka aan fahmi karinna ee dadka inuu aqoon-yahan u sheegto dadka hadal ku waabsado sax ma aha marka gaalada acmaashooda in ilaahay oo waxba ka sii waayo oo aakhira habaan manhuuran laga dhigo kufrigooda u keenay maahan inuu ilaahay ku cadaalad darro uu ku sameey ku sameeyey ma aha laakiin adduunyada wax ma ku helaayaan waa ku helaayaan ayaan oo ku qaadqaadanaya waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuura aakhira marka habaan manhuuran baa laga dhigaa laakiin adduunyada waa loogu hormarinaya ayb meeshaa marka mathalu ladiina kafaruu tarkiibka aayaddana dhowr weji oo icraab aha ku jirta siiba weyha isaga wuxuu leeyahay mathalu ladiina khabar baa loo soo qadaraa oo waxaa la leeyahay wafii maa yutlaa calaykum ama wamimaa yutlaa calaykum waxa korkiina lagu akrinaayo mathalu ladiina ka mida kuwii tusaalahooda ka mid ah sidaas isaga ku wadaa marka ayb kafaruu kufriyey birabbihim rabbigood ku kufriyeen acmaaluhum acmaashooda ka ramaadin oo kale waaye jumlo kale waaye acmaaluhum ka ramaadin markaas ayb oo sidaa marka marka mathalu ladiina waa mubtada khabarkiisa muqadar ah fi ma yutlaa calaykum mathalu ladiina kafaruu birabbi acmaaluhumna jumla musta'nafo oo cusub waaye waxaa kaloo bannaan in laga dhigo mathalu ladiina mubtada in laga dhigo acmaaluhumna bedelu ishtimaal laga dhigo ka ramaadinna lagu qabro oo mathalu ladiina kuwii tusaalahooda kafaruu kufriyey birabbihim rabbigood ku kufriyey acmaaluhum acmaashooda ka ramaadin oo kale waayo saana marka waa bannaan tahay wujuuh kalena marka waa waa bannaan tahay oo mathaluladi mathaluda in laga dhigo mathalu ladiina kafaruu mubtada in laga dhigo acmaaluhum mubtada labaad laga dhigo karamaadin khabar looga dhigo mubtadahaas labaad jumladan mubtadaha labaad iyo khabarkanaad kan hore khabar looga dhigo saddexdaas wejba waa bannaan tahay ayb wa fii ma yutlaa calaykum waxaa laydinku akrinaayo ama wa mima yutlaa calaykum waxaa laydinku akrinayo korkiina lagu akrinayo mathalu ladiina ka mid ah kuwii tusaalahooda kafaruu kufriyey birabbihim rabbigood ku kufriye tusaalahooda waxa laydinku akrinayo ka mid yahay in gaalada tusaale laydinka siiyo waayo haddaan tusaale layska siinin xaq iyo baatil baa isku darsamaya acmaaluhum acmaashooda ka ramaadin dambas oo kalow dambaska oo ishtadad ay ku dhabatay bihi dambaskaa ariixu dabayl ay ku dhabatay dabayl ay ku kacday dhufatay fii yowmin maalin dhexdeeda maalinka oo caasifin dabayl badan laa yaqdiruuna jumla musta'nafa waaye laa yaqdiruuna ma awoodayaan mimaa kii xaal uu yahay kasabuu ay shaqaysteen calaa shay-in shay korkiisa ku awoodi maayaan waxay kasbadeen waxba ku awoodi maayaan marka mimaa kasabuudan shay inta dambaa laga xaaleynaa maadaama shay in nakiro tahay jaari majruurkana uu soo hormaray jaari majruurkan marka xaalow noqona waayo haddii uu ka dambey lahay shay intaa laga laga sifey lahay laa yaqdiruuna ma awoodayaan calaa shayin shayna ma awoodayaan shaygaas oo mimaa kasabu a la dhihi lahay marka hadda maadaama mimaa kasabu uu soo hormaray waa la xaaleynaa marka dalika kaagaasi huwa isagu addalaalu baadidii waay albaciidu ee aadka u fogeyd waay macnaha acmaaluhum alatii kaanuu yacmaluunahaa fi ddunyaa acmaashooda ay adduunyada dhexdeeda ku samaynaayeen allatii yushrikuuna fiihaa acmaashaas oo oo ilaahay keyrkii wax ugu daraayeen maca allaahi shurakaaa ay ugu daraayeen hiya acmaalun waa acmaal cumilad la sameeyey calaa gayri hudan wastiqaamatin asaas la-aan hanuun la-aan acmaal la sameeyey waayo bal calaa jawrin cani ilhudaa baa lagu sameeyey iyadoo xaqa laga qallooco baciidin yani calaa jawrin cani ilhudaa baciidin oo weliba aada u fog wa akhdin calaa gayri istiqaamatin iyo yacni qaadasho marka istiqaamo jid aan ahayn la qaaday ayaa marka lagu sameeyey alimaamu abari saas uu leeyahay marka dalika huwa dalaalu waa baadi maxaa laga wadaa waxaan tirsi lahayn waayo acmaashaas mar hadday asalkii iimaanka ay weysay marka meesha waxaad dareemaysaa towxiidka iyo iimaanka muhimadda ay leeyihiin qofku hadduu towxiid waayo iimaan hadduu waayo wax kasta uu sameeyo aakhiro dheef ku yeelan maayo ma ku qaadanayo alam tara ana allaha khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi in yashaa yudhibkum wayaati bkhalqin jadiid alam tara miyaadan arkin ama ogaanin ana allaha alle khalaqa asamaawaati inuu abuuray ciraryaalo waalarda dhulka inuu abuuray bilxaqi uu ku abuuray xaqnimo yani multabisan bilxaqi isagoo ku dheehan xaq inuu abuuray xaq inuu ku abuuray towxiidka waa xaq in yashaa haddii uu doono alle yudhibkum idin tagsiiyee alle waa idin tagsiinayaa wayati la imaadee bikhalqin makhluuq uun ayuu la imaanayaa khalqiga oo jadiidin cusub wamaa dalika kaagaasna ma ahaanin cala allaahi alle korkiisa bicasiizin mid yacni adag oo ilaahay uunan samey karin ma aha bal waa wuxuu alla samey karo alam tara miyaadan arkinoodan ogaanin ana allaha alla khalaqa inuu abuuray asamaawaati ciraryaalo iyo waalarda dhulkii inuu abuuray bilxaqina uu ku abuuray xaq buu ku abuuray oo xaqaasi waxay tahay arrin weyn buu ilaahay u abuuray waayo dhul i cir arrinkaasuna waxa weya in isaga la caabudo dalika biana allaha huwa alxaqu waanamaa yadcuuna min dunihi huwa albaail wma khalaqna الsamaءa wاlأrda wma baynahuma baطila dalika danu اladiina kafaruu faweylu liladiina kafaruu min الnaar xaqa marka waxa uu yahay waa laa ilaha ilا اllah dhul iyo cir marka ilaahay waa sakiray makhluuqaana u sakiray jini insi jini insina waxaa loo diray oo la amray inay ilaahay waxidaan oo ay caabudaan taasaa laysu abuuray shaksiga marka haddii wixii loo abuurayba uunan aqoonin oo uu ka jaahil yahay wixii loo abuuray oo iska socdo un hadhowna marku dhinto kuwii isaga ka dambeeyey ay leeyihiin ninkani waa iska raaxaystay khalaas adduunyada intuu joogi lahaa waa joogay wuxuu uu qabo lahaa waa qabtay wuxuu ka tegi lahaa waa ka tegey khalaas hadda waa ka baxay adduunyadii maxaa ka dambeeya ma ogin ay leeyihiin ninkan waa dhintay maxaa ka dambeeya ma ogin qaarna waxaaba laga yaabaa inay ku yidhaahdaan ninkan waaba iska raaxaystay hadduu jiranaa oo kale oo jiro xanuun waqti dheer haayey oo kale hadday soo marto oo jiradii marka uu ku dhinto waxayba leeyihiin markaas ninkaani nasashow ku jira haddan oo caradaas hoosteedau galay wax ka dambeeya iyagu warma u haya waa dad jahli ku sugan ta kale labaad waxa ay tahay qofka maxaa lagu abuuray haddii uusan garanaynin qof aad yani khasaaro ku sugan qofku waxa loo saacad inuu inta naftiisa la qaato fakero adiga waa lagu abuuray sidaanaad u socotaa koonkan dhan baa adiga lagu layliyey lagu sakiray maxaa ka dambeeya hadduusa isweydiineynin qofkaasi ma ahan qof maskaxdiisu furan tahay waayo maskaxdiisu waxay u qufulan tahay shaydaan iyo naftiisa dadka maanta joogo maskax furnaan waxay u yaqaanaan ilaahay in lagu caasiyo inaan sharciga lagu taqayudin oo aan sharciga lagu dheganaanin sharciga qofka ku dhegan waxay u yaqaanaan qof maskaxdiisu xirxiran tahay keliya marka dadka ilaahay unbaa laga xiraa bis yacni maanta hadda nidaamka yacni caalamka uu ku jiro ilbaxnimada loo yaqaano wax kale maahane shaksigu ilaahay inuu ka xirnaado inta kalena u furfurnaado shaydaanku inuu u furfuran yahay oo sidii uu rabo uu ka yeelanayo laakiin marka wax wanaagsan loo sheegayo ma jecla inuu dhegeysto xataa daqiiqad inuu ku bixiyo ma jecla laakiin waxa nafsadiisu u sheegayso inuu ka midho dhaliyo waa rabaa iyo ahwaadiisa meeshaasna marka meel lagu hoogay waayo in yashaa haddii uu doono alle yudhibkum idin tagsiiye wayatii la imaadee bikhalqin khalqi la imaadee khalqiga oo jadiidin cusub makhluuq cusub uu alla la imaanaya haddii uu doono wamaa daalika kaagaas ma ahaanin calallaahi alla korkiisa bicasiizin mid mumtanic ku ahoo ilaahay markaa uunan samay karin ama ku adag ma aha arrintaa oo ilaahay subxaanahu watacaala wuu samayn karaa ayb qofkan hadda laga yeeli maayo waxaanoo dhan waa la yska abuura laakiin wax xikmadoo ka dambaysa ma leh maskaxdeydana waa furfuran tahay labadan ma isgelayeen haday maskaxdaadu furan tahay bal ka feker saacad qul inamaa acidukm bwaaxidaة an taqumuu lilahi mahnaa wafuraada uma tatafakaruun shakina waxaan lahayn qofki ilaahay towfiiqda waafajinayo ta'amul hadduu sameeyo koonkan uu ku ta'amulo ilaahay waxdaaniyadiisa u gaaraan waana ilaahayn buuna u hogaansamaan laakiin dadka waxaa la rabaa in la adoonsada maanta adiga ilaahay addoon inaad u noqotaa lagaa soo leexinaa xaggee lagu wadaa marka dhuuntaada calooshaada naftaada bis inaad addoon u ahaato yani haddaad weydiiso hadda ummadahan liberaaliyiinta maxaad u nooshihiin maxaa iga maqan uu ku leeyahay waana cunaa waana cabaa waana shaqaystaa dadna ma dulmiyo aniga maxaa iga maqan uu ku leeyahay wixii loo abuuray ah adiga ma layska kaa samaystayna inaad cunto ood cabto maa lagu samaystay adiga adiga laftaada markaad wax samaynayso ujeeddo iyo xikmadaad ka leedahay rabbi sidee adigan sidaan a laguu sameeyey bilaa ujeedo iyo bilaa xikmad ayb waa waa dulmi iyo jahli laga dhigaayo loo ekaysiinayo ilbaxnimo wabarazuu lilahi jamiica faqaala aلضucafaau liladiina اstakbaruu ina kuna lakum tabaca wabarazuu way usoo banaan baxeen lilaahi allay usoo banbaxeen jamiican xaal ay yihiin dhammaantood ilaahay bay usoo bannaanka u yimaadeen ilaahay markii hore ma arkaynin miya maya kama qarsoonayn awalba ee macnuhu waxa ay tahay qubuurahoodii bay hadda ka soo baxeen bannaanay imaadeen wabarazuu way soo bannaan baxeen lilaahi allay usoo banb allay usoo banbaxeen jamiican xaal ay yihiin dhammaantood faqaala ducafaau kuwii taagta darnaa waxay yidhaahdeen oo ra'yiga gaabnaa liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu san taagay oo kuwii ru'sada waaweynaawa innaa anagu kunaa waxaanu ahayn lakum idinka waxaan idiin ahayn tabacan baan idiin ahayn kuwa kuwa yacni idin raaco tabacan jamcu taabicin kuwa idin raacaan idiin ahayn fahal antum idinku ma tihiin muqnuuna kuwii difaacayo oo celinaya canaa annaga xaggeenna kuwa yacni xaggeenna ka celinaya ma tihiin min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa min shayin ay shay-an wax uun qaaluu waxay yidhaahdeen low hadaana allaahu alla hadduuna hanuunin lahaa la hadaynaakum waanu idin hanuunin lahayn sawaa-un waxaa jin ah calaynaa korkeenna waxaa jin ku ah ajazicnaa argagaxnayaa am sabarnaa ama iska adkaysanayaa maa lanaa nooma sugnaanin annaga min maxiisin meel lagu koroo lagu badbaado ma hayno aayaddan iyo ta ka dambaysaba waxay tilmaamaysaa dadka bani aadamka mar walba laba nooc waay nooc iyagu marka haye raac ah oo hadal yacnii qaylada meeshay ka yeertaba iska raaco aan aada u fakerin oo iyagu yacnii dad iska wax magarato ah oo lagu shaqaysto iyo kuwo iyagu markaa ru'aso ah ama ha ku ahaadaan ru'asada xagga quwada iyo awoodda madax ha ahaadaan ama xagga diinta iyo ka dambeynta iyo in yacni ixtiraam la siiyo la weyneeyo warkooda la dhegeysto sidaas ru'asaha ku ahaadaan dadku waa un labadaas qiyaamaha marka marka la tago qofka ilaahay caqli buu dabcan adduunyada uu ku siiyey caqligaa marka waxaa la rabaa qofka inuu xaqa iyo baatilka kaga fakaro marka adiga amar lagu siiyood qof uu ku yidhaahna keen meeshaas aan aadno sidaa aan yeelno waxaan sameey waxaan ictiqaadi falkan la imaw markuu ku yidhaahdo haddii aadan dhehaynin maxaa u daliila maxaa yani xaal yani arrintaa xaalkeedu waa sidee aakhira maxaa iiga imaanaya haddaadan dhihin ood iska jiirto ood arrimaha iska dhex gasho hadhow marka qofkii adiga ku baadiyeeyey iyo adigaba naartaad gelaysaan markaad naarta gashaana cataaw iyo dood iyo buuq waxba mataraayo ninkii adiga ku dhumiyey maalinkaas wuxuu kuu haaya male meelo badanna qur-aanka ilaahay waa uga hadlayo suuradda halkan waa looga hadlay waxaa kaloo looga hadlay waxaan kusoo marnay iyada lafteeda suuratu suuratu lacraaf aan kusoo marnay qaala dkhuluu fii umamin qad khalad min qablikum suuraddanna hadda waatan suuratu saba-na waa ku imaaneysaa suurat laxzaabna waa ku imaaneysaa ayb markay cabaadayaan rabbanaa aatihim ضicfayni min alcadaabi walcanhum lacna kabiira ay dhahayaan waqaaluu rabbanaa inaa aطacnaa saadatanaa wakubaraa'ana faadaluna sabiila rabbanaa aatihim ضicfayni min alcadaabi walcanhum lacna kabiira nam suwartaas dhan marka ilaahay subxaanahu watacaala wuu kaga hadlay dadkaas marka isku dhiban ee kuwana ay dad mustakbiriin ay yihiin oo waaweyn kuwana ay dad hooseeye ay yihiin marka halkana aayaddan sidaabuu rabbi ku tilmaamaya wabarazuu waxay usoo banbaxeen lilaahi allay usoo banbaxeen oo qubuurahoodii bay ka soo baxeen rabbibaa amarka rabbi bay hortiisa ku yimaadeen jamiican xaal ay yihiin iyagoo dhan faqaala ducafaau kuwii taagta darnaa waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu san taagay qaadada iyo ahaayo dadka mada kuwii madaxdooda ahaabay waxay ku yidhaahdeen innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka waxaan idiin ahayn tabacan baan idiin ahayn kuwa idin raaca dad iska gurda raac oo iska socdaan ahayn idinka idin raaco marka tabacan waa jamcu taabic kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo hayabun jamcu gaa'ib wa xarasun jamcu xaaris xaaris marka la jamcinayo xaras ayaa lagu jamciyaa taabic calaa wasni xaaris xaaris waa isaga laftiisa marka xaarisun xarasun taabicun tabacun innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn tabacan kuwa idin raacan lakum idinka idiin ahayn fahal antum ee idinku ma tihiin muqnuuna kuwii celinayo deeqayo cannaa annaga xaggeenna min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa min shay-in ka deeqayo shay-an ay shay-an wax mintu waa zaa-idowan ilaahay xaggiisa ama cadaabka xagga alla ka imaanaya wax un ma nooga deeqi kartaan ma nooga tari kartaan oo ma naga ree celin kartaan qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii yacni madaxda ahaa low haddii hadaana allaahu alla uuna hanuunin lahaa la hadaynaakum waanu idin hanuuni lahayn alimaamu abari wuxuu yidhi macnaha aayadda low bayana allaahu lanaa shay-an hadduu rabbi noo caddayn lahaa shay nadfacu bihi cadaabahu cannaa can cadaabkiisa yacni ku riixayno aan annaga isaga riixayno alyawma maanta labayanaa daalika lakum idinkana waa idiin sheegi lahayn xataa tadfacuu bihi lcadaaba saad cadaabka iskaga riixdaan marka low hadaana allaahu hidaayadiibuu bayaan ku fasiray low hadaana low hadaana allaahu lahadeynaakum marka macnuhu wuxuu yahay haddii rabbi annaga uu noo sheegi lahaa waxaan cadaabka uga fakanna maanta annagana waa idiin qishi lahayn oo waa idiin sheegi lahayn oo hoostaan idinkaga dhiibi lahayn laakiin ilaahay waxaan cadaab kaga baxsanna nooma sheegin marka annaga idinkaba waa iskula jirnaa maanta ayb tafsiirkan marka sidaa aayadda bacdi ahlicilmi baa u macneeyeen sawaa-un waxaa jin ah calaynaa annaga korkeenna waxaa jin ku ah ajazicnaa argagaxnayaa am sabarnaa ama iska adkaysanayaaba maa lanaa nooma sugnaanin annaga min maxiisin meel lagu badbaado nooma sugnaanin yacni maa lanaa min maraaqin yaruuquuna canhu maa lahum min maraaqin yaruuquuna canhu meelay ku leexleexdaan oo ay marka cadaabka kaga leexdaan ma helayaan ayb ma helayaan ayb aayadda marka waxaa laga qaadanaya waxay tahay intay goori goor tahay oo waqtigii aan waqtigaas la gaarin qofna ha ku adeecin hana ku raacin baatil ciduu doona ha ahaado shay aada u jeedid inuu baatil yahay cidna ha ugu kaalmaynin ha ku raacin haddii kale aakhiro waa kaa beri noqonaya waana kaa leexana hadhow waxna hadhow markaa yacni ku tari maysid cabaad iyo maxaysaan u dhacday iyo cadaabka ilaahu u badidaas iyo waxyaabahaas adiga waxba kuu tari maayaan marka dadka madaxda ah saadada ah see loola dhaqmaa inama daacatu bilmacruuf uu yihi nebiga hadday muslimiin yihiin maxaad ku adeecaysaa wixii macruufa munkar maya hadday munkar timaada maya ayaad leedahay madaxdaasi ha noqdaan ama madaxda yacni de dhulka u taliso awoodda leh ama ha noqdaan kuwa macnawiyan dadka u taliya oo dadka culummada iyo dadka ama ru'asada diineed noocay rabaan ama ha ahaado wahmi xataa midka wahmiga ah madax diimeedka aan madax diimeed sax ah aan ahayn ee laakiin isagu sheeganayo inuu ku dhumiyo maaha inaad ogolaato xadiidkii nebigana wuxuu aha sal l slam in allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yanzichu min suduuri اlcibaad walakin biqabdi اlculamaa xataa ida lam yabqa caalimu itakada اnnaasu ru'uusa juhaala dadka waxay samaysanayeen madax jaahiliina oy diin u daba socdaan fa su-iluu waa la weydiinaa faaftow bigayri cilmin cilmi la-aan ay jawaabayaan fadalluu wa adalluu waa dhumeen dadkiina waa baadiyeeyeen kaas marka hadhow hadduu mustaqbalkaaga uu galaafto oo adiga intuu kuu sheeg sheego aadan iska sixin xataa qofku markuu wax kuu sheegaayo waa inaa iska hubiso ugu yaraan culumadu waa badan tahay dadku yacni meelaha wax laga fahmi karo haddii xaq in la baaro la rabo waa fudud yahay ilaahay baa yaa la baryaa rabbi baa la kaalmo weydiistaa dadka aada cilmiga iyo taqwada ku tabaysaa wax la su-aalaa maahan inaad iskaga soo boodid un hadhow hadaad intay isaga soo boodaan dadka qaarkood bay waxay leeyihin aniga waxba igama gelin waxaasoo dembi ah waxaa loo haystaa ninkii i fadwooday uu ku leeyahay dhibkan iyo yacni qaladkan iyo baatilkan kii ii fadwoodaa loo haystaa adigana waa lagu haystaa kan kuu fadwoodana waa loo haystaa adiga laftaada haddaadan dadaalin oo aada juhdigii loogu talagalay aadan bixinin ood iska dhex gashay wixii lagu yiriba aada iska samaysay adigana aakhiro marka yacni su-aasha waa ku sugaysaa iyo waxa markaa yacni sida hadda aayaddanba ay tilmaamaysa وqاaل الشhayطاaن لma qضya الأمر إن اllaha وacdkm وacd الحq وwacadtkm faأklftكm وqاala الشhayطاaنu shayطaankii wuxuu yihi lamaa markii qudya la dhameeyey alأmru arinkii amarkii markii la xukumay oo intii naar la aadinayena naar la aadiyey kuwa kalena jannada loo diray wuxuu yihi in اllaha alle kuwii naarta u qudbayna marka la galay isaga in اllaha alle wacadkm alla waa idin yaboohay wacdal xaqi buu idin yaboohay ballanqaad dhab ah wa wacadtukum waan idin yaboohay anigana fa akhlaftukum waan idinkaga baxayo waa idin guub yeelay aniga ballantii aan idin qaaday waa idinkaga baxay wamaa kaana lii ani iima ahaanin calaykum idinka korkiina iiguma sugnaanin min suldaanin wax ay min xujatin wax xujo ah korkiina idinkuguma sugnaanin yani aniga iima sugnaanin idinka dushiina min suldaanin waxujaa iiguma sugnaanin ilaa an dacowtukum inaan idin yeeray un maahani laakin dacowtukum waa idin yeeray fastajabtum waad ajiibteen lii anaad i ajiibteen ood i yeesheen rabbi baad ka tagteen anaad i maqasheen falaa taluumuunii ha i eedayninina aniga waluumuu eedeeya anfusakum nafihiina maa ana anigu maahi bimusrikikum mid idiin gargaaraya idinka wamaa antum idinkuna ma tihin bimusrikiya kuwa ani ii gargaaraya ma tihin maanta waxaan isugu naalno ma jirto inii aniga kafartu waxaan diiday oon ku gaaloobay bimaa ashraktumuuni biishraakikum wadaajintiina iyaaya aniga aada ila wadaajiseen macallaahi ilaahay aada wax ila wadaajiseen anigu maanta waa diiday oo waa inkiray min qablu hadda ka hor aada ila wadaajiseen alla aada wa wixiisii aada aniga waxay gula darteen ina adaalimiina daalimiinta kuwa shirkiga falo lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo ayb kuwii marka madaxdii shayaadiintu waa laba ma ogtahay shayaaiin ulinsi waaljini shayaaiin ulinsi waa laga soo hadlay shayaaiin uljinnina waa kan marka kii u weynaa waqaala shaydaanu ibliis waayo shaydaan waxa uu yidhi ibliisaa loo jeeda lamaa qudiya alamru lamaa markii qudiya la xukumay alamru arrinkii dadkii jannada geli lahaana janno la ay galeen intii naartu asaga u qudbaynaa marka in allaha alleh wuxuu yidhi alleh wacadakum waa idin yaboohay oo yacni alla wuxuu idin yabo wuxuu aa yani naar buu idiin ballan qaaday wawacad yani in allaha alla wacadakum waa idin yaboohay wacda alxaqi ballanqaad dhabuu idin yaboohay ayb sifay mawsuuf laysku idaafeeyey ayb ballanqaad dhab a buu rabbi idiin ballan qaaday oo idin yaboohay oo waa maxay haddaad shirki fashaan inaad naar gelaysaan taasuu alla idin yaboohay waana dhab wawacadtukum anna waan idiin yaboohay oo ballanqaad baan idiin sameeyey maxaan muxuu ugu yaboohay marka wacadtukum nnusrata inaan idiin hiilinayo idiin gargaarayaan idiin sheegay idinka fa akhlaftukum waan idinku guub yeelayoo waa idinkaga baxay idinkaan idinkaga baxay wacdii aniga ballankayga waa idinkaga baxay wawafaa lakum biwacdihi ilaahayna ballantiisa waa idiin oofiyey tii alla waa idiin oo rabbi tiisa waa idiin oofiyey ama aniga soomaa waa idinkaga baxay wamaa kaana lii iima ahaanin aniga calaykum idinka korkiina fii maa wacadtukum waxaan idiin yaboohayo min annusrati gargaar ah min xujatin ay xujatun xujo iiguma kiin sugnaanin xujada oo tahbutu lii aniga iigu sugnaanayso calaykum korkiina ayb bisidqi qowli wax daliil iyo xujo idinma keenin ballanqaad afkaan idin siiyey waa iska kay raacdeen tafsiir sidaas ama wamaa kaana lii ani iima ahaanin calaykum idinka korkiina min suldaanin ay suldaanun wax wax awood ah oo qasbida idinkuma lahayn aniga ilaa an dacowtukum laakin dacowtukum laakiin waa idin yeeray un bis istinaani marka waa munqaic leanna maxaa yeelay ducaa'ahu laysa min jinsi suldaan waayo hadda istinaha mustanuhu waa ilaa an dacowtukum ducadaani marka suldaanka ka mid maaha ku jinsi ma aha istinuhu marka waa munqaic marka maxaa la dhahayaa ilaa an dacowtukum laakin dacowtukum waa idin yeeray aniga waqiila waxaa la yidhi istinuhu waa mutasil لأن القدرة على حمل الإنسان على الشر تارة تكون بالقهر وتارة تكون بقوة الداعية في قلبه وذلك الوسوسة إليه فهو نوع من التسلط شayطاaنka waswaaska oo qofka gelinaayo iyo ididiilada beenta oo qalbigiisa ku tuuraayo iyo waxyaabahaas oo dhan marka nooع awood a waay marka min suldaaninta waa laga istinoon karaa marka wamaa kaana lii ani iima sugnaanin calaykum korkiina min suldaanin wax xujo ah ilaa an dacowtukum inaan idiin yeeray taas un baan idinku idinku yeeshay oon idinku lahaa aniga laakiin in laga dhigo munqadica fiican ilaa an dacowtukum laakin dacowtukum waa idin yeeray un fastajabtum waad yeesheen lii anaad i yeesheenoo aniga ayaad i ajiibteen rabbina waad diideen qof kasta oo rabbi diido qof kasta oo rabbi diido shaydaan unbau raaca shaydaan uu bedel ka dhigana bani aadamku marka waxaa u fiican inuu rabbigii isaga abuurtay ee naxariista badnaay inuu raaco ayaa u habboon haddii marka cadowgiisii shaydaan ou raaco ina shaydaana lakum caduwan faاtakhiduuhu caduwan alla yihi meel xunuu ku furaa walidalika ilaahay subxaanaه watacaala fi suurati اlkahfi waxa uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljini fafasaqa can amri rabbih afatattakhiduunahu waduriyatahu أwliyaaءa min duunii wahum lakum caduw bi'sa liلظaalimiina badela ibliis iyo duriyadiisa oo aabihiin aadanba naca naceen xasdeen dhibaatada u geysteen ibliis iyo duriyadiisa miyaad ka weli dhiganaysaan aniga sokaday buu alla leeyahay bi'sa liلظaalimiina bedela wahum lakum caduwun weliba iyagoo cadow idiin ah in cadowgiisa saaxiib ka dhigtay maxaa laga filaa baabi-iisa wa bi'sa liلظaalimiina bedelan haalimiinta bedelkoodaa xumaaday min jihati bedelin ugu bedel ah waayo markaad rabbigii raxmaanka ahaa ka tagto ood shaydaan garab ka saarto bedelkaagu bedel xun fii suurati اlfurqaanna ilaahay wuxuu yihi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kana alkaafiru calىa rabbihi dahiira gaalka rabbigiis ayuu shaydaan uga kaalmeeyey meesha uu rabbigii abuuree nicmada ku lahaa ou yacni garabsa lahaayo uu kaalmada weydiisan lahaayo intuu ka tegay buu ibliis u hiiliyey marka adiga yacni cunuga maanta aada soo korsatood abaalka ku leedahood wax soo bartay marka uu weynaaday oo hanti yeeshay oo awood uu yeeshay oo ku anfici karo marka uu cid kaloo adiga cadowgaaga ah ah bis u shaqeeya ka waran sayd dareemaysaa war ninkan qur-aan hala saaraa laleeyahay waa waa waalan yahay waxbaa si ka ah waa khasaaray baad adigana naftaadii aada leedahay khasaarada ka xun waxay tahay rabbiga adiga nicmada kugu leh naxariista badan markaad ka tagto ood shaydaan daba orado dunidan maanta taaganna shaydaankaas iyo nafta bani aadamka bis raqbadooda in la dherjiyo bis waa dunyada maanta siday usa ay u joogto inteeda badan inii kafar wuxuu yihi marka fastajabtum lii waad i ajiibteen marka falaa taluumuunii an waa idin yeeray waana i ajiibteen falaa taluumuunii ha i eedayninina waluumuu eedeeya anfusakum nafihiina eedeeya maa ana anigu maahi bimusrikikum kan idiin gargaaraya maahi aniga wamaa antum idinkuna ma tihiin bimusrikiy aniga kuwa ii gargaaraya ma tihiin inii anigu kafartu waan diiday oo waan ku kufriyey bimaa ashraktumuuni biishraakikum iyaaya wadaajintiina aniga aada macallaahi ilaahay wax iila wadaajiseen maanta waa ku kufriyey min qablu hadda ka horna aada ila wadaajiseen ina aldaalimiina daalimiinta lahum waxaa u sugnaaday leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo waudkila aladiina kuwii waxaa la geliyey aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin baa la geliyey jannooyin jannooyinka oo tajrii ay dureereysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaale ay qulqulayaan oo min taxti qusuurihaa wa ashjaariha khaalidiina xaaleeyihiin kuwii ku waaraya fiihaa jannadaa ku waaraya biidni rabbihim rabbigood idinkiisayna ugu waarayaan ama lagu geliyey taxiyatuhum salaamtooda fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda ay isku salaamayaan salaamun waayo ay salaamu calaykum dadkii wanaagsanaana marka ilaahay meeshaa buu geliyey alam tara kayfa daraba allaahu maalan kalimatan طayibatan ka shajaratin طayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi الsamaa alam tara miyaadan arkin kayfa sida daraba allaahu alla u yeelay oo u caddeeyey maalan maaha maaha sida uu u caddeeyey kelimatan sida uu u caddeeyey kelmadda oo dayibatan wanaagsan hiya kelmaddu ka shajaratin geed oo kala geedda oo dayibatin wanaagsan geedda oo asluhaa salkeeda hoose haabitun mid sugan uu yahay wa farcuhaa faraceedana fi samaa'i uu yahay samadii geedda oo tu'tii siinayso ukulahaa miraheeda siinayso kulla xiinin goor kasta siinayso biidni rabbihaa rabbigeed idinkiisana ku siinayso wayadribu اllahu alla wuxuu yeelayaa alamhaala mahmaahooyinka u alla cadaynayaa linnaasi buu u cadaynayaa dadka lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan ay likay yatadakaruu say u waansamaan alam tara miyaadan arkin kayfa sida daraba allaahu alla uu u caddeeyey maalan mahmaah sida uu alla u caddeeyey ma arkino kelimatan ka bedel kelmad sida uu u caddeeyey ma arkino kelmadda oo dayibatan wanaagsan ka shajaratin hiya kelmaddu ka shajaratin ay la too tahay sidaasaa fiican macnaha ayb kelimatintana waa laga sii waa laga sii nactiyeyn karaa kelmadda oo ka shajaratin oo kale ah ayb hiya kelmaddu ka shajaratin geed ayay la too tahay geedda oo dayibatin wanaagsan waa geed timiraadka ayb waa geed wanaagsan oo mar walba faa'iido badan geedda oo asluhaa salkeeda haabitun mid sugan uu yahay oo dhulka xidid xididada intay ku taagatay aada u adag oon la ruji karin wa farcuhaa laamaheedana fi samaa'i ay ahaadeen geed sal adag laamaheedu samada kor ay ahaadeen lianna kulla yacni kullu maa calaaka fa huwa samaa-u wax walbo adiga kaa koreeya waa samo marka laamaheedii bay kor ku baxsatay geedda oo tu'tii siinayso ukulahaa miraheeday siinaysaa oo miraheeday marka bixinaysaa kulla xiinin goor kastayna bixinaysaa marka miraheeda marka kulla xiinin marka la leeyahay wakti walbaa geedka timirta xilli walbaa waa la cuni karaa mar waa yacni busra mar waa rudab mar waa tamar marba xaaladuu ku jiraa xataa geedka timirta dhuuxiisa waa la cunaa jumaaraa la yidhaha jumaar mar kasta geed timiraadku waa geed mar walba faa'iido leh mirihiisana marka kula xiinin ba ayay seenaysaa wayadribu llahu ilaahay waa cadaynayaa alamhaala mahmaahooyinku uu cadaynayaa linnaasi dadka uu cadaynayaa lacallahum waxay mudan yihiin lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu say u fakeraan geeddaas marka mu'minka shabahdana nebigu wuxuu ku sheegay inuu yahay shajaratu tamri timirta geedkeedu ayaddan marka macno weynaan ka qaadanaynaa mar haddii kelmaddii islaamka ama kelimatuliimaan haddii lagu shabahay geed timireed geed timireedkiina asal iyo farac loo yeelay culummada salafka a'imada waaweyn ee muxadisiinta meeshaa waxay ka qaateen mas'ale muhima waa maxay iimaanka asal iyo farac inuu leeyahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay al-iimaanu bidcun wa situuna shucba iimaanku waa lixdan iyo dhowr waaxood waayo lixdan iyo dhowr qaybood aclaaha laa ilaaha ila allah baa ugu sarraysa wa adnaaha imaadat ladaa cani ariiq haddii marka iimaanku ou qaybihiisu ay fara badan yihiin qaybahaasi marka isku derajo miya maya qaybahaas isku derajo maahanoo qaybo waa asal haddii la waayo iimaanba ma jiro qaybana farac waayo haddii la waayo iimaan waa jiraan laakiin waa naaqis iimaanka sida geed timireedkaba haddii salka laga rujiyo meeshii geed waa ka baaba-ay haddii salkii uu taagan yahay laamihii laakiin la jarjaro qaybo laga gogooyo maxaa la dhahayaa waa geed timireed laakiin waa naaqis soo ma fahmin imaam almarwasi alimaam moxamed bnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaah aad buu ugu dheeraaday aslul iimaanna aad buu u sheegayo waxa uu yidhi fain qaala bayin lanaa alasla walfarca haddii in la yidhaahdo asalkay faraca noo cadday qiila lahu waxaa la dhahayaa alaslu tasdiiqu billaah asalku waa in ilaahay la rumeeyo iyo wixii alla in la rumeeyo uu ku amray waalkhuduucu lahu ilaahay in loo hogto oo laga dambeeyo loo khuduuco maxaa loogu khuduucayaana biicdaa'i alcasmi waxaa la in la siiyo go-aan qalbi ah camigu ilaa waa qalbigu ka imaadaaye biicdaa'i alcasmi go-aan siintiis liladaa'i la guto bimaa amara bihi wax allaale wixii uu alla ku amro diyaar inaa u tahay inaad fulisid qalbigaaga inaad ka goosatid arrintaas mujaaniban qofku isagoo ka fogaanaya lilistinkaafi walistikbaari santaagid iyo mucaanada iyo kibir waa ka santaaga asalku kaas wa maradaad alle iyo rasuulka iyo aakhiraya rumayso amarka allana aada u noqoto diyaar aa u tahay oo qalbiga aada ka goosato qalbiga aadanba ka necbayn oo diyaar uga tahay qalbiga asluliimaan waa la helay asalkii baa jooga bis u fiirsa marka hadalkiisa waalkhuduucu lahu biicdaa'i alcasmi buu yihi nacam liladaa'i bimaa amara bihi waxaad diyaar u noqonaya wixii alla ku amray inaad samayso qalbigaad kaga diyaargaroobe asalkii markaas waa lagaa haayaa walidaalika meeshaas marka asalkaa iyo faracaas sidaas uu u kala qaadayo iyo sideedaba diinta waxyaabaha alla xaggiisa nooga imaanaya laba waay akhbaar iyo amar khabar iyo amar waay khabarka ilaahay maxaa lagu qaabilaa tasdiiq khabarka iimaankiisu waa inaad rumayso amarka iimaankiisuna waa maxay inqiyaad in lagaa helo inaad diyaar u tahay oo aadan radinaynin oo aadan diideynin diyaar inaad u tahay inqiyaadka marka asalkiisa waa inaad horta qalbiga ka diyaargarowdo qalbiga haddii marka inqiyaadka laga waayo maxaa degaaya marka haddii inqiyaadkii qalbiga la waayo kibiraa meeshaas booskaas gelaayo iyo madax adeyg ayb marka meeshaa feeri walfarcu buu yihi farcuna waa maxay taxqiiqu dalika kaagaas in laga dhabeeyo la xaqiijiyo bitacdiimi lilaahi weyneyn alle la weyneyna lagu taxqiijiyo waalkhawfi lahu cabsi laga cabsado waalrajaa-i iyo rajo alladii awjabahu calaa cibaadihi alla addoommadiisa uu ku waajibiyey alladii yabcahuhum taasoo ku bixinayso calaa adaa'i lfaraa'idi acmaashii marka inaad la timaado faraa-ishii aada gudato waijtinaabi lmaxaarimi maxaarimta inaad ka dheeraato faidaa addow lfaraa'ida haddii wixii loo diray waajibaadkii ay gutaan ficil ahaan wajtanabu lmaxaarima maxaarimtiina ay ka dheeraadaan min quluubihim wa abdaanihim labadaas dheh qalbigoodii iyo jirkoodiiba ay uga dheeraadaan xumaanta wanaagga amarka la amraayana qalbigana ay ka sameeyaan ficilna ay u sameeyaan faqad ijtamaca ahlu sunnati calaa ana hada huwa aliimaanu lmuftarad ahlu sunnada marka waxay ku ijmaaceen iimaankaas kii layska rabay inuu yahay kaas wixii aan ahayn marka waa naaqis ama maba jiraba ayb meeshaas marka masale aada muhim u ah ku jirto oo dowrka yacni asalkay faraca haddaan la kala garanin iimaanku waa dhib mase marar badanoona ka hadlay hadda de waktigaan nas nagu saamaxayn halkaanan ku gaabinaynaa yacni halkan naqli baan kaga gaabsanaynaa mas'alada kale aayadda ku jirtaa waxay tahay murji-ada waxay dhaheen iimaanka ayaga waxay ku shabaheen toban shilin toban dirham waxay yidhaahdeen toban dirham haddii dirham uu ka nuqsaamo meeshaas sagaal dirham toban waa dhammaatay dheheen iimaankuna haddii uu wax ka nuqsaamo iyagu marka waxay diidayaan qof iimaankiisa naaqis yahaa muslim ah ma rabaan waxay leeyihin ama waa inuu wada joogo ama waa inuu wada maqan yahay markaasay waxay ku shabaheen toban dirham toban dirham haddii laga bixiyo hal toban waa u dhammaatay sagaalaa soo haraysa soo tusaalahooda marka tusaale qaldan waayo waayo tobankan dirham dirhamka tobnaad iyo dirhamka koowaadba waa un isku dirham waxba kalama dheera asalay farac iskuma noqon karaan oo dirhamka tobanaad dirhamka koowaad asal uma aha leanna halkan dirham iyo halkan dirham mid aada asal ku tilmaantay midaad farac ku tilmaanta ma jiro waa lacag aada mid inta dhigtay mid kale inta dhigtay mid kale inta dhigtay mid mid ka mudan ma jiro ka asalsan laakiin geedka tusaalihiisa oo ilaahay bixiyey waa ka macno ballaaran yahay waxyaabahaas waayo geedku wuxuu leeyahay asal uu ku taagan yahay iyo furuuc laamo laantan kor ku taallo iyo salka isku mid maaha waayo haddaad salka ka rujiso geed meesha ma yaalo laan laakiin haddaad ka jebiso geed weli waa joogaa marka farqiga wixii ilaahay marka uu wax ku shabahay in wax lagu shabahaa fiican tusaalahana marka waa gafeen macnihii iimaankana waa gafeen idan marka liliimaani aslun wa farcun aayadaanayna culimadu ay ka qaateen wa mathalu kelimatin kelmad tusaalaheed kelmadda oo khabiihatin xun waa shirkiga kelimatu shirki waaye ka shajaratin bay la too tahay ka mathali shajaratin geed tusaalihiis oo kale waay geedda oo khabiihatin aada u xun shajaratu lxandalay ku magacaabaan waa qaradameeraadka geedkiisa taas oo ujtuhat la rujiyey min fowqi اlardi dhulka korkiisa laga rujiyey taas oo maa lahaa uunan u sugnaanin min qaraarin wax sugnaansho ah aan sugnaan karin waa geed yaro haddii gacanta lagu qabto haddii saa loo rujiyaba dhulka kakac ka tegayo marka iimaankiina geed timireedaa lagu shabahay tanna waxaa lagu shabahay geeddaas qaradameeraadka iska wa mathalu kelimatin kelimad tusaalaheed kelimadda oo khabiihatin xun xumaan badan waa shirkige kelimatu shirki waayo ka shajaratin ka mahali shajaratin geed tusaalaheed oo kalaw geedda oo khabiihatin xun taas taas oo ujtuhad la siibay la rujiyey min fowqi اlardi dhulka korkiisa laga soo rujiyey maa lahaa taasoo uunan u sugnaanin min qaraarin wax sal ah uunan u sugnaanin oo wax salaba aan lahayn geedtimireed hadda qof hadduu qabta ma ruji karaa ma rujin karaa laakiin geedahan qaradameeraadka iyo geedkiisa saas haddii inta loo soo qabtoo la siibo xidid dheerba maba lahaba shirkigu marka xidid dheer male waayo qofku marka uu mushrig yahay ama uu shirki ku tacalluqo ma wuxuu ku tacalluqaa makhluuq daciif laakiin markuu ilaahay qofka ku xiran yahay u rabbi ku tacalluqo alla weyn uu leeyahay oo qofkaasi marka meel uu tiirsadu haystaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi